بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo tobnaad ee suuratu namli waxaanu ku joogaa aayadda shan iyo kontonaad aayaadka aynu caawa dhiganayno mawaadiicda ay ka warramayaan waxaa ugu horeeya qisatu daawuud wa sulaymaan calayhima asalaam wa bacdu nicami illaahi calayhima qisada ku saabsan nebi daawuud iyo nebi sulaymaan calayhima asalaam iyo nicmooyinkuu alla siiyey wax ka mid ah waxaa kaloo aayaadku ay ka warrameen qisatu sulaymaana calayhi asalaam maca alhudhud qisadii dhex martay nebi sulaymaan iyo hudhudka waxaa kaloo aayaadku ay ka warrameen qisatu nabiyi llaahi sulaymaan calayhi asalaam maca bilqiisa xataa islaamiha qisadii dhex martay nebi sulaymaan iyo boqoraddii waxa weeyaan ree saba u telinaysee bilqiis qisadaa dhex martay ilaa ay ka islaamtay ayaa aayaadku ay ka warrameen waxaa kaloo ka mid ah mowduucaadka ay aayaadkani ka warramayaan qisatu nabiyi llaahi saalixin calayhi asalaam maca qowmih qisada ku saabsan nebi saalix iyo qowmkiisa aayaadka u dambeeya rabbi waxa uu ku tilmaamay qisata luutin calayhi asalaam maca qowmih qisada dhex martay nebi luut iyo qowmkiisii edabdarrada iyo anshuxumada ku caanbaxay allah waxa uu ihi subxaanah walaqad aataynaa daawuuda wasulaymaana cilmaa wa qaala alxamdu lilaahi aladii fadalanaa calaa kasiiri min cibaadihi almu'miniin walaqad aataynaa wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay daawuuda nebi daawuud waxaanu siinay iyo wa sulaymaana nebi sulaymaan waxaanu siinay cilmaa cilmi waa cilmigii waxyiga iyo nebinimada ee rabbi ku karaameeyey tabaaraka wa tacaala waxaanay isku ahaayeen dee aabbe iyo wiilkii oo daawuud ayaa aabbaha ama waalidka ahaa sulaymaanna inakiisii ayuu ahaa labadaba ilaahay ambiye ayuu ka yeelay nebinimada ayaanay kala dhaxleen oo sulaymaan aabbihii daawuud uu ka dhaxlay wa qaalaa waxay yidhaahdeen labadooduba daawuud iyo sulaymaan alxamdu mahadi lilaahi alla ayay u sugnaatay alladii allihii fadalanaa naga fadilay oo naga sarraysiiyey calaa kasiirin in fara badan oo min cibaadih addoommadiisa ka mid ah addoommadiisii almu'miniina ee mu'miniinta ahaa ilaahay bay u mahadnaqeen oo waxay tilmaameen mahad iyo ammaan oo dhan waxa iska leh ilaaha in badan oo dadka ka mida naga sarraysiiyey waayo dee in badan oo dadka ka mid ihi iyagu ambiye ma aha waa bashar caadi ah kol hadday iyagu ambiye yihiin dee waa ka sarreeyaan in badan oo ambiyada ka midana waxa iyaga ilaahay u sakhiray ee jin iyo shayaadiin iyo shimbiro iyo noolo oo dhan leh iyo luqaadka xataa shimbiraha ee alla uu baray waxyaabaha alla uu sakhiray dee in badan oo ambiyada kale ka midana looma sakhirin marka in badan oo addoommada alla ka mid ah ilaaha naga sarraysiiye amahad iyo ammaan oo dhan iskale ayaa yidhaahdeen jamaaludiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka waxa uu ku odhanayaa wa haadaa qowlun waaridun calaa sabiili shukri lilaahi subxaanah wa haadaa qowlun waaridun calaa sabiili shukri waalmaxmada wuxuu odhanayaa hadalka ay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii fadalanaa calaa kaiiri min cibaadihi almu'miniin waa hadal ku soo arooray mahadnaq ay rabbi u mahadnaqayaan iyo ammaanay ilaahay ammaanayaan kamaa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ana sayidu waladi aadama walaa fakra sidii rasuulkuba uu yidhi sala allahu calayhi wasalam anigu waxaan ahay aadam wuxuu dhalay ka hormoodka ee ugu mudan hormoodkooga iyo sayidkoodaan ahay faanna igama aha ee waa nicmaduu rabbi korkayga ku galladaystay oo aan ka garaabayo ama aan muujinayo ay aquulu hada alqawla aquulu hada alqawla shukran walaa aquuluhu fakhra macnaha hadalkaa waxaan u odhanayaa mahadnaq dartii ee faanfaan iyo dee kibir igama aha marka calaa kullin sidaa nebiguba sala allahu calayhi wasalam min baabi shukri uu u muujiyey wixii rabbi uu siiyey ayaa sulaymaan iyo daawuudna ay u muujiyeen wa warita wuu dhaxlay sulaymaanu nebi sulaymaan daawuuda aabbihii daawuud ayuu dhaxlay oo yacni waa wiraasata annubuwa waalcilm yacni nebinimada iyo cilmiga ayuu ka dhaxlay wa qaala waxaan uu yidhi waa sulaymaane yaa ayuha annaas dadkiiow cullimnaa waxaa nala baray mantiqa tayr shimbiraha dhawaaqooda ama hadalkoodaa nala baray oo dhawaqaa ay ciyayaan waxay u jeedaan ama ku hadlayaan baa nala baray oo aanu naqaanaa wa uutiinaa waxaana nala siiyey min kulli shay wax wal oo ambiyada iyo boqorada la siiyey ayaa nala siiyey waayo waxyaabahay la gaarka ahaayeen dee waxay ahaayeen nebiyo iyo boqoro oo waxaa loo jamciyey bayna alnubuwati waalmulki marka wa uutiinaa min kulli shay waxaa nala siiyey wax walba ay min kulli shayin tu'taahu alambiyaau waalmuluuk wax kastoo ambiyada iyo muluugta la siiyo waa nala siiye weeyaan macnaha iyo muraadku inna haadaa kaas ay inna haada almu'taa kaana la siiyey lahuwa isagu alfadlu waa deeq iyo abaal abaal weeyaan almubiinu oo cad inna haadaa kaana la siiyey lahuwa isagu alfadlu waa deeqdii iyo dheeraadkii almubiinu ay ilbayinu ee caddaa waa deeq iyo dheeraad cad oo aan shaki lahayn oo rabbi uuna siiyey subxaanahu wa tacaala allah waxau ihi waxushira waa la soo ururiyey lisulaymaana nebi sulaymaan waxaa loo soo ururiyey junuuduhu ciidankiisii oo min aljinni jinka ah iyo wal insi insiga iyo watayri shimbiraha oo fa hum iyago yuusacuuna colkaa iyo ciidankaa waa kuwo laysku celcelinayo si aanay u kala dheerayn oo u wada socdaan oo ciidan iyo colweyne fara badani marka ay socoto iyo safar ku jiraan dee waa la kala dheeraynayaa oo waa la kala hadhayaa markaa si aan ciidanku u kala hadhin ayaa yuraddu awaluhum calaa aakhirihim kooda hore iyo kooda dambe ayaa laysu celinayaa oo laysu joojinayaa si ay u wada socdaan oo aanay u kala hadhin markaa waa safar min ashaami ila alyaman yacni iyagoo safar dhulka a maraya ile marmar waxa weeyaan dabaylaha ayaaba lagu qaadayo walisulaymana ariixa guduwuhaa shahru warawaaxuhaa shahr aayaddaa kale rabbi waxa uu ku yidhi sulaymaan waxaanu u sakhiray dabaysha oo kallahaadda gelinka hore waa bil caraabaheeduna waa bil macnaha waxaa looga jeedaa maalinta gelinka hore waxay gaadhsiinaysaa ama geynaysaa masaafo bil loo socdo gelinka dambena masaafo bil loo socdo halkii maalin laba bilood intii loo socon lahaa baa dabayshu ay yacni waxa weeyaan gaadhsiinaysaa kani laakiin safar dhulka ah ayuu ahaayo yeman ilaa waxa weeyaan shaam ilaa yeman ah oo ay lugaha dhulka lugeynayeen oo ay socdeen markaa uu safarkaa u ambabaxayaa colkiisii oo dhan dee lasoo shiriyey jin iyo insi iyo shimbiraba ilan waa wada raacayaan xataa idaa aatow markay u yimaadeen calaa waadi nnamli ilan waa socoto waa safare markay soo mareen ee u yimaadeen calaa waadi nnamli waxa weeyaan quraanjada togeedii toggii quraanjadu ay deganayd markay u yimaadeen ee soo gaadheen qaalad waxay tidhi namlatun quraanjo ayaa tidhi yaa ayuha nnamlu quraanjadiiyey markaa namlatun waa mufrad waa quraanjo midh quraanjo oo ka mid a annamluna waa quraanjadii faraha badnayd oo waa jamac marka waa asmaada jinsiga ee lagu kala saaro mufradkooda iyo majmuucooda ta'da iyo ka tegisteeda oo namlatun waa xabad waa mufrad namlunna waa jamac shajaratun shajarun tamratun tamrun baqaratun baqarun sidaas oo kale yacni ta-du mufradkay tilmaamaysaa marka laga tagana jamc bay isu rogeysa qaalad markaa waxay tidhi namlatun quraanjo ayaa tidhi waa midh ka mid ah yaa ayuhannamlu quraanjadiiyey udkhuluu gala masaakinakum guryihiinna gala laa yaxtimannakum yaanu idin burburinin oo idin jajabinin sulaymaanu sulaymaan yaanu idin burburinin iyo wa junuuduhu ciidankiisu walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aanay dareensanayn iyagoon warba idiin hayn yay cagta idin marin ee guryihiinna gala oo godadkiinna gala fatabasama dabeed waa dhoo la caddeeyey sulaymaan daaxikan xaal uu yahay mid ku qoslaya min qowlihaa hadalkeeda ama min ajli qowlihaa hadalka ay quraanjadu tidhi dartii isagoo u qoslaya oo fatxulbayaanka abuayib wuxuu ka odhanayaa fatabasama ibtidaa'an daaxikan intihaa'an marka yacni dhoolla caddaynta ama muusoodku waa bilowga oo qosalka dhoolla caddayn baa ka horeysa kadib qosol baa ku xiga marka macnaha wuxuu leeyahay waa dhoolla caddeeyey bilowgii markii dambe gebagabadiiyo gunaanadkiina waa qoslay marka fatabasama ibtidaa'an daaxikan intihaa'an yacni markii hore waa muusooday ama waa dhoolla caddeeyey dabeed waa qoslay fatabasama waa dhoolla caddeeye oo wuu muusooday huwa sulaymaan daaxikan xaal uu yahay mid ku qoslaya min qowlihaa hadalkeedii quraanjadu ay tidhi udkhuluu masaakinakum laa yaxtimannakum sulaymaanu wa junuudu wahum laa yashcuruun wa qaala waxau ihi sulaymaan rabbi yaa rabbi rabbigayow awsicnii iwaafaji ama igu ilhaamiyo oo igaransii ilan ruuxa ilaahay inuu garansiiyo mooyaane shukriga inuu ka baydhaa laga yaaba oo aanu garanba wa qaala waxau ihi sulaymaan rabbi yaa rabbi rabbigayow awsicnii igu ilhaamiyo iwaafaji an ashkura inaan kaaga mahadnaqo nicmataka nicmadaada allatii nicmadaasoo ancamta aada igu nicmaysay calaya aniga korkayga iyo wa calaa waalidaya labadayda waalid korkoodaba iyo wa an acmala inaan sameeyana allahayow iwaafaji oo igu ilhaami saalixan ay camalan saalixa camal wanaagsan camalka wanaagsan oo tardaahu rabbiyow aada raalli ka tahay wa adkhilnii rabbigayow igeli biraxmatika bisababi raxmatik raxmaddaada sababteeda rabbigayow igu geli fii cibaadik addoommadaada dhexdooda igu geli addoommadii alsaalixiina ee wan wanaagsanaa min alambiyaai waalwliyaa ee ambiyo iyo awliye iyo saalixiin kalaba lahaa culimmadu waxay yidhaahdeen khitaabka namlada ama quraanjadu ishtamala khitaabu namla calaa ablaqi anwaaci albalaaga balaaqada yacni hadalka iyo caddayntiisa lagu xeel dheeraado noocyada ugu muhiimsan ayaa uu koobsaday khitaabkii quraanjadu annidaa dhawaaq buu koobsaday yaa ayuha namlu yaa waa xarfu nida watanbiih baraarujin yaa ayuhaa wahaa u tanbiih watasmiya magacaabis yaa ayuha namlu way carabowday yacni way way magacowdo waa caddaysay waalamru iyo amarka udkhuluu waa ficil amar waannasa caddaynta masaakinakum gala uun may odhane guryihiinna gala bay tiri waataxdiir digista laa yaxtimannakum yaanu idin burburinin waatakhsiis gaaryeelidda sulaymaanu ayay carabowday waatacmiim haddana caamyeelidda wa junuuduh waalictidaar haddana cudurdaaridda ay u cudurdaartay wahum laa yashcuruun iyagoon idin dareemayn oon idin bedheedhayn marka waa hadal aada u xeel dheer bay kula hadashay oo baliiqa allah waxau ihi watafaqada waa uu baadhbaadhay sulaymaan adayra shimbirihi dee ilen colkiisa iyo ciidankiisa qofka qaa'idkii waa tafaqudayaa oo kolba yaa maqan yaase jooga marka waxa uu baadhbaadhuu dhex galay shimbirihii fa qaala dabeed sulaymaan waxau ihi maa lii oo maxaa ii sugnaaday laa araa xaal aanan arkayn alhudhuda hudhudkii aanan arkayn am kaana a kuntu laa ubsiru ma anaa ahaaday midaan arkayno waa iga qarsoon yahay am kaana mise isagaa ahaaday min alghaa'ibiina kuwa maqan ma isagaa ka mid ah marka waxaynu soo qadaray macduufka lagu qad lagu cadfayo jumlada dambe marka jalaaleynka oo kale wuxuu odhanayaa ay acrada lii maa manacanii min ru'yati ma waxa ii soo darriye oo igu dhacay wax aragtidiisa aniga iga xijaabay ama iga manciyay oo anuun baan arkayna wuu joogaa am kaana min alghaa'ibiina mise wuxuu ka mid ahaaday kuwa maqan low cadibannahu falamaa taxaqaqa haybatahu qaala markuu hubsaday inuu maqan yaho aanu meesha ka muuqan ama aanu joogin ayaa waxa uu yidhi low cadibannah walle waan cadaabi oo waan cadaabi hudhud cadaaban cadaab cadaabka oo shadiida daran cuquubo adag baan marin aw la adbaxannahu ama waaban gowrici aw la ya'tiyannii ama wuxuu iila iman uu iila iman bisultaanin xujo xujada oo mubiinin ay bayinin cad ama cudurdaarkiisa xujo caddaysuu la iman ama tallaabo adag baan ka qaadi famakasa dabeed waa nagaaday huwa hudhudkii ay fii haybatihi maqnaanshihiisii uu maqnaa buu ku nagaaday hayra baciidin ay zamaanan hayra baciidin wakti aan durugsanayn yacni wax yar buu maqnaaday weeyi ma sii raagina markiiba waa yimid famakata waa nagaaday hudhudkii oo maqnaanshihii buu ku nagaaday ama waabu maqnaaday hayra baciidin ay zamaanan wakti hayra baciidin aan fogeyn ay yasiiran min azamaan wakti yar ayuu maqnaaday fa qaala dabeed waxa uu yidhi hudhud markiiba waa yimidoo axadtu waxaan koobay bimaa shay lam tuxid aanad koobin sulaymaanow bihi maaga waji'tuka waxaan kuula imid waji'tuka waxaanan kuula imid oo min saba-in ree saba waxaan kaaga kaagala imid xaggooda ama min saba-in magaaladaa saba xaggeeda waxaan kaaga keenay oo saba marna waxaa yacni lagu magacaabaa waa ismu qabiilatihimo waa odagay ka soo jeedeen marna waa ismulmakaano waa magaalada magaceeda labada kii la doonaba oo lagu idlaaqaa marka ama magaalada iyo meeshaa saba waxaan ka keenay ama ree saba waxaan ka keenay qabiiladii ama makaankii waji'tuka waxaan kuula imid oo min saba-in ree saba waxaan kaagala imid ama magaaladii saba waxaan kaaga keenay binaba-in war warka oo yaqiinin hubaal ah oo la hubo innii anigu wajadtu warkii waa kan oo mujmalkiibuu faahfaahinaya ama tafsiilinaya waa tafsiilun bacda ijmaal waxau yihi hududkii innii anigu wajadtu waxaan helay imra'atan haweeney haweenayda oo tamlikuhum mulkida waxa weeyaan ree saba oo u talisa waa bilqiis oo boqoradooda ahayd wa uutiyad waxaana la siiyey haweenaydaa boqoradda u ah ee mulkida arrinkooda ee u talisa min kulli shay wax walba waa la siiyey ay min kulli shayin yaxtaaju ilayhi lmuluuku min alaalati waalcudda yacni waxaa looga jeedaa dee waa caam makhsuusahe wax kasta oo qalab iyo alaab wax alla waxay boqorro u baahdaan ee caadi ahaan ay haystaan ay mulkiyaan way haysataa oo waa mulkidaa weeyi walaha waxaa u sugnaaday bilqiis waa haweeneydaa boqoradda u ahe carshun carshi macnaha waa sariirta boqorka markaa sariir bay leedahay sariirta oo cadiimun weyn waxau yihi wajadtuhaa waxaan helay haweeneydaas iyada iyo wa qowmahaa qoomkeedaba yasjuduuna xaal ay u sujuudayaan lishamsi cadeeda min duuni illaahi alla sokadii wazayana waanu u qurxiyey lahum iyaga ashaytaanu shaytaanku acmaalahum camaladooda ayuu u qurxiyey oo fasadahum dabeed waxa uu ka jeediyey can isabiili waddadii xaq ahayd buu ka jeediyey oo fa hum iyagu laa yahtaduuna kuwa hanoonaya may ahaanin oo ma hanoonayaan anlaa yasjuduu waxaad ku sababaysaa wazayanada oo shaytaan acmaashooda wuxuu ugu qurxiyey anlaa yasjuduu lianlaa yasjuduu si aanay ugu sujuudin lilaahi alle taasi waa mid tafsiirka kalena waxa weeye inaad ku xidho fahum laa yahtaduunadan oo laadana sile ama tawkiid aad ka dhigto sida lianlaa yaclama ahlulkitaabi ay liyaclama tanna ay u noqoto anlaa yasjuduu ay an yasjuduu markaana macnuhu waxa uu noqonayaa fahum iyagu laa yahtaduuna kuma hanoonayaan anlaa yasjuduu ay an yasjuduu inay u sujuudaan ku hanooni maayaan lilaahi alle inay u sujuudaan aladii allaha yukhriju soo bixiya alkhaba ay ilmakhbuu'a waxa lagu qariyee ku qarsoon fi samaawaati samooyinka dhexdooda min alamtaar raxmaadka iyo roobabka iyo walardi dhulalka dhexdooda waxa ku qarsoon min anwaaci nabaataat ilaaha cirkana waxa ku qarsoonee matarka ah ka soo bixinaya dhulkana waxa ku qarsoonee baadka iyo nabaataadka ah ka soo bixinaya ilaaha inay u sujuudaan ku hanuuni maayaanoo waa ka hallaabeen wayaclamu waxaanu alla ogyahay maa tukfuuna waxaad ku qarsanaysaan fii quluubikum uurkiina iyo qalbigiina iyo wamaa tuclinuuna waxaad muujisanaysaan ee bialsinatikum afkiina iyo carabadiina aad ku muujinaysaan yacni waxaa qarsanaysaan iyo waxaa muujisanaysaan labadaba alla waa ogyahay khab ina saynu soo sheegnay waa facli oo bimacnaa mafcuulo alkhaba ay almakhbuu'a waxa lagu qariye ee ku qarsoon weeye allaahu alle ay huwa allaahu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka keligii xaq lagu caabudo allah waa almacbuud walma'luuhu bixaq laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye rabbulcarshi carshiga rabbigiisa weeyi carshigii alcadiimi ee weynaa maxaasinu ta'wiilka jamaaludiin alqaasim wuxuu ku odhanayaa fama asqara carshahaa fii janbi cadamatih carshiga bilqiis maxaa ka yar marka loo eego carshuraxmaan wamaa adcafa macbuudaha shamsa fii jaanibi qudratih maxaa ka taag daran cadeedda ay caabudayso marka la barbar dhigo allaha awoodda weyn leh yacni wax la ysbarbar dhigi karo ma aha alcalaama abuayibna fatxulbayaanka wuxuu ku odhanayaa wa amaa carshu bilqiis fatacdiimuhu bilidaafati ilaa curuushi abnaa'i jinsiha min almuluuk carshiga bilqiis weynida lagu tilmaamay walahaa carshun cadiim waa nisbada marka loo eego dadka la jinsiga ee boqorada bani aadamka carshiyadooda marka loo eego ayuu carshigeedu weynaa wa hada binisbati ilaa jamiici almawjuudaati fi alsamaawaati waalard laakiin carshiga rabbi marka la leeyahay rabbulcarshi alcadiim isaga nisbada waa marka loo eego waxalla waxa makhluuqaad jira cirarka iyo dhulalka dhexdooda kulligood wa baynahumaa bownun cadiim farqi weyn oo shaasica oo durugsan baana labada u dhaxeeya oo wax isu dhow ma aha marka waxaa looga jeedaa uun dee shay kasta cadamadiisu waa bixasabihi oo carshuraxmaan cadamada loo sheegay dee waa marka loo eego makhluuqaadka oo dhan waa acdamulmakhluuqaad keeda cadamada lagu sifeeyeyna waa kuwa la jinsigaa marka loo eego ee cadamo mudlaqa ma aha laakiin carshigu waa mutlaqoo jamiica almakhluuqaad isagaa u weyn oo waxa weeyaan acdamu lmakhluuqaad waa isaga qaala waxau ihi sulaymaan sananduru waanu eegi asadaqta ma run baad sheegtay hudhudow am kunta mise waxaad ahaatay min alkaadibiina ma kuwa beenta sheegaye beenaalayaashaad ka mid ahaatay am kunta min alkaadibiina ayaa ka xeel dheer akadabta oo in la yidhaahdo asadaqta am kadabta waxa ka ablaqsan am kunta min alkaadibiina mise sifadaada iyo waxa aad ku caanbaxdayba dee waa been qaala waxa uu sulaymaan yidhi sananduru waanu eegi asadaqta ma run baad sheegtay hudhudow am kunta mise waxaad ahaatay min alkaadibiina kuwa beenta sheegayaad ka mid ahaatay idhab tag bikitaabii qoraalkayga haadaa ee kani alla tag oo u gee noqo oo fa alqih dabeed ku tuur ilayhim iyaga kitaabkaan u soo qoray humma tawalla dabeed isaga jeedso canhum iyaga ha ka fogaanoo meel meel fog ha tegin laakiin ka yar durugoo meel agtoodood ka maqlisay istaag fandur dabeed eeg maadaa maxay bay yarjicuuna isu celinayaan oo hadalkay isku celcelinayaan iyo waxay ku wada hadlayaan bal eeg oo dhegayso qaalad waxay tidhi markaa boqoraddii u talinaysay yaa ayuhal malow madaxyaweyntiiyey malow lqowmna waxaa la yidhaha waa ashraafuhum waa kuwooda ugu mudan maal iyo madaxtinimoba liannahum yemla-uuna alcayn waayo dee indhaha dadkay buuxinayaano waa indha buuxis sidaasaa mala-a loo yidhaah marka waxay tidhi yaa ayuhal mala madaxyaweyntiiyey ashraaftii iyo kuwii ugu mudnaa qoomkaygow inii aniga ulqiya waxaa laygu soo tuuray ilaya xaggayga kitaabun qoraal qoraalka iyo kitaabkaasoo kariimun wanaagsan kitaab wanaagsan oo sharaf badan baa laygu soo riday oo laii dhiibay innahu kitaabkaasi ama qoraalkaasi min sulaymaana sulaymaan buu ka ahaaday wa inahu ay wa ina madmuunahu oo mudaafkaa usoo qadar qoraalka ama kitaabkaasi wuxuu koobsadee ku yaalaana waxa weeye bismi illaahi oo inahu waa madmuunkii waxa kitaabku uu koobsadayba waa bismi illaahi araxmaani araxiim anlaa tacluu calaya waatuunii muslimiina intaasaa ku taalla marka waxay tihi wainahu waina madmuunahu kitaabkani madmuunkiisa waxa uu ka kooban yahay ku qorani bismi illaahi weeyi alle magaciisii ayaan ku bilaabay allihii arraxmaani ee naxariista ballaadhan ku tilmaanaa allihii alraxiim ee addoommadiisa u naxariisanayey ee anlaa tacluu ay laa tacluu ha isa sarraysiinina oo calaya aniga korkayga ha iska kay sarraysiinina oo ha iga kibrina waatuunii iina yimaada muslimiina xaala atiin kuwo hoggaansan intaasuu sulaymaan u qoray ha kibrinee idinkoo hoggaansan kaalaya bisinkana waa ugu horreysiiyey qaalad markaa waxay tidhi yaa ayuhalmalow madaxyaweyntiiyey aftuunii bal iiga jawaaba fii amrii arrinkaygan iyo taladaydan bal wax iga yidhaahda maa kuntu anigu maan ahaanin qaaicatan tii goynaysa amran arrin iyo talo xataa tashhaduuni ilaa aad ii timaadaan oo ila talisaan qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu anagu uluu quwa awood kuwa u saaxiib baanu nahay wa uluu ba'sin dhibaato kuwa u saaxiibana waanu nahay dhibaatada oo shadiidin daran dagaal hadday noqotona dagaalyahan baanu nahay walamru arrinkuna ilayki xaggaaguu ahaaday ee fandurii bal hadda eegoo ka fiirso maadaa maxay baa ta'muriina na faraysaa si aanu u fulinno adaa noo taliyee ka fiirso bal waxaad na farayso si aanu u fulinno qaalad waxay tidhi ina almuluuka boqoradu idaa dakhaluu markay galaan qaryatan magaalo afsaduuhaa way fasahaadiyaan oo wajacaluu waxay ka yeelaan acizata ahlihaa ehelkeeda kuwoodii cizada iyo sharafta lahaana waxay ka yeelaan adillatan kuwa dulli ah wakadaalika sidaa aan idiin sheegay ayuunbaa yafcaluuna kuwan kitaabka soo dirina ay samaynayaan ay wahaakadaa yafcalu mursiluu hada alkitaab kuwa qoraalkan soo dirayna sidaa aan kuwa idinka sheegay uunbay samaynayaan wa innii aniguna mursilatun tii u diraysaanahay ilayhim iyaga xaggooda bihadiya hadiyad baan u dirayaa nooc walba leh fanaadiratun dabeed waxaan eegayaa bima maxaybay yarjicu la soo noqonayaan almursaluuna kuwa la diray min qabuuli lhadiyati aw raddiha yacni hadiyadii inay aqbalaan iyo inay celiyaan bal waxay la soo laabtaan baan eegi marka waxyaabahay ku tihi waxaa ka mid ahaa dee in kaana melikan qabiilha wa in kaana nebiyan raddaha hadduu boqor yahayna wuu inaga aqbali nebi hadduu yahayna wuu soo celin bal wixii ka soo noqda aan eego falamaa jaaa markuu u yimid waa rasuulkay dirtay iyo colkii la socday falamaa jaaa markuu u yimid ayarasuulu kii ay soo dirtay hadiyadaha wada iyo ciidankii la socday sulaymaana sulaymaan markay u yimaadeen qaala sulaymaan wuxuu yidhi atumiduunani ma waxaad ii siyaadinaysaan bimaalin xoolo famaa aataaniya allaahu ilaahay wuxuu i siiyey min annubuwati waalmulki ee nebinimo iyo boqortinimo ah ayaa khayrun ka khayr badan mimaa waxa aataakum uu idin siiyey oo min sakhaari fi dunya dee dhaldhalaalkan adduunyo iyo jawaahirtan aad ii keenteen waxaa ka khayr badan aniga rabbigay waxa uu siiyey bal kaba soo guurtaase antum idinku bihadiyatikum hadiyadiinna ayaa tafraxuuna aada ku farxaysaan irjic noqo ayuu rasuulkii ku yidhi dib u noqo ilayhim iyaga ku noqo waxay soo direenna u celi falana'tiyannahum wallee waanuu iman oo waanuu iman bijunuudin ciidamo ayaanu ula iman colka iyo ciidamadaasoo laa qibala awoodin lahum iyaga aanay ugu sugnaanin bihaa ciidanka walanukhrijannahum wallee waanu ka bixin oo waanu ka bixin minhaa magaaladooda sabana bannaankaanu uga bixin adillatan iyagoo dulli ah walxaal hum iyagu saakiruuna ay xaqiran yihiin oo dullaysan yihiin qaala waxau ihi markaa sulaymaan yaa ayuha almalow kooxdii sharafta badnayday waa colkiiyo ciidankiisii buu la hadlayaa yacnii kuwii sharafta badnaa ee colka iyo ciidankayga ka mid ahaayow ayukum kiineebaa ya'tiinii iila imanaya bicarshihaa waxa weeyaan boqoradan bilqiis carshigeeda kee ii keenaya qabla an yaatuunii intaanay iman muslimiina xaalayihiin kuwa hoggaansamay intaana iyagoo hoggaansan ii iman ka hor yaa carshigeedii halkan iigu keenaya qaala waxau ihi cifriitun mid xoog badan oo min aljinni jinkii ka midii waxa uu yidhi ana aniga ayaa aatiika kuu keenaya sulaymaanow bihi carshigaasi anigaa kuula imanaya oo kuu keenaya qabla an taquuma intaanad ka kicin ka hor min maqaamika meeshaadan aad fadhidee dadka ku kala xukumayso intaanad ka kicin anaa halkaa kuugu keeni wa innii anigu laqawiyun mid xoog badan oo awoodaanahay calayhi ay calaa xamlih carshigaa inaan soo qaadana mid awoodiyo xoog ula ayaanahay amiinun ay ma'muunun laguna aaminay waxa ku jiroon waxba ka taabanay qaala waxau yihi alladii cindah waxaad moodaa inuu yaro raagsaday sulaymaan oo uu yidhi yaa intaa inka deg deg badan dee qaban kara markaasuu kani hadlayaa qaala waxau yihi alladii kii cindahu agtiisa uu ku sugnaa cilmun cilmigu ogaalka oo min alkitaabi kitaabka xaggiisa ka ahaaday kii agtiisa uu ku sugnaa cilmi kitaabka xaggiisa ka ahaaday waxa uu yidhi ana aniga ayaa aatiika kuula imanaya bihi carshiga qabla an yartadda intaanu kugu soo noqon ilayka adiga sulaymaanow tarfug araggaagu yacnii ilbidhiqsiga ishaadu intaanay libiqsan markaad sidaa wax u daymootay intaanay ishu kugu soo noqon anaa kuu keeni falamaa ra'aahu dee markiiba yacni waxa weeyaan isagoo ag yaallu arkay falamaa ra'aa markuu arkay huwa sulaymaan hu carshigii mustaqiran xaaluu yahay mid ku sugan cindahu agtiisa qaala wuxuu yidhi sulaymaan haadaakani min fadli rabbii rabbigay deeqdiisa iyo galladda uu igu galladaystay weeyi liyabluwanii si uu ii imtixaamo a ashkuru miyaan mahadinayaa rabbigay am akfuru mise waan ka gaaloobayaa waman shakara ruuxa rabbigii u mahadnaqa ee nicmada uu galo garta ee ka garaaba fa innamaa yashkuru waxa uunu u mahadnaqayaa linafsihi naftiisa ay linafci nafsihi naftiisa waxtarkeedunbuu u mahadnaqay oo dheefta ka dhalata iyo wanaagga ka yimaada isagunba u aayo midhaha guranaya waman kafara ruuxa gaaloobana ee nicmaduu rabbi u galay garan waaya fa inna rabbii rabbigay haniyun waa mid ka deeqtoomay dadkoon u baahnayn kariimun oo haddana deeq badan oo iyagoo ka kufrinaya nicmada ayaa haddana deeqdiisa anuu diidayna uu siinayaa adduunyada aakhirase waxay u gaartuun dee inta mu'miniinta ah marka waxa weeyaan nebi sulaymaan markuu yidhi yaa carshigii hadda halkan iigu keenaya dee labadaasaa isku qabsado cifriidkuna waxau yihi intaanad maqaamkaagaa ka kicin baan kuu keeni kii cilmiga kitaabka hayeyna ilbiriqsi baan kuugu keeni buu yidhi shaygaad daymooteed isha qac ku siiso intaanay ishu dib kuugu soo noqon hortaadaad ku arkay marka cilmiga kitaabkani muxuu yahay cilmu maa kataba allaahu libani aadam waa la yidhi wixii aadamaha alla u qoray kii yaqaanee alla u bare cilmiga u lahaa waxaa kaloo la yidhi ismu llaahi alacdam aladii idaa duciya bihi ajaaba waidaa su-ila bihi acطaa ninkani wuxuu yaqaanay ismulacdamka magaca ilaahay ee weyn ee haddii lagu baryana rabi ajiibo haddii wax lagu weydiisana uu siiyo waxaa kaloo la yidhi meye cilmu lkitaabka waxaa looga jeedaa cilmu kitaabi tawraa kitaabkii towraad cilmigeeda ayuu yaqaano uu hayey oo jamalkuba futuuxaadka wuxuu ku odhanayaa aladii cindahu cilmu min alkitaab ay min alkitaabi almunazali cala alambiyaai qabla sulaymaan yacni kitaabkii lagu soo dejiye ambiyada sulaymaan hortii ayuu cilmigooda hayey ka towraati calaa muusa sida towraaddii muuse lagu soo dejiyey marka kii la yidhaahdaba nin cilmigaa yaqaanay alla u baray ayaa yidhi ilbiriqsi baan ku keenay waanu ku keenay dee markuu sidaa sulaymaan ilbiriqsi u arkay isagoo hor yaalla ayuu yihi waa deeq iyo gallad ilaahay iigu galay si uu igu imtixaamo miyaan mahadinaya mise waa ka gaaloobayaa wahaakadaa kullu nicmatin yuncimu allahu bihi calaa cibaadih waa sidaasoo kale nicmo kastoo alla addoommadiisa uu ku galladaysto waxaa lagu imtixaamayaa inay dee ku shukriyayaan oy ilaahay ku garanayaan oy ku caabudayaan iyo inay ka gaaloobayaan oo ay kuba caasiyayaan marka waxaad ogaataa nicmada iyo niqmaduba waa imtixaan labaduba oo nicmada imtixaankeedu waa shukrigaa lagugu imtixaamayaa niqmada iyo musiibadana sabirkaa lagugu imtixaamayaa mid walba waxaa la eegayaa waajibkeeda inaad gudatay iyo inaad ka gaabiso waayo nicmadu waxay u baahan tahay mahadnaq mixnaduna waxay u baahan tahay sabir iyo dulqaad qaala waxau ihi sulaymaan nakiru u bedela lahaa iyada haweenaydan boqoradda ah carshahaa carshigeeda u bedela macnaha sifaadkiiyo qaabkiiyo hay-adduu lahaa tilmaamihiisa wax ka bedbedela bal inay garatay iyo in kale markaa nakiru u bedela lahaa iyada carshaha carshigeeda u bedela nandur waynu eegi atahtadii miyay ku hanooneysaa oo miyay garan carshigeedii am takuunu mise waxay ahaanaysaa min aladiina kuwii bay ka mid ahaanaysaa laa yahtaduuna aan ku hanooneyn oo aan garanayn oo garan mayso bal waynu kala eegi waxaa la yidhi waxay ahayd ikhtibaarun licaqlihaa garashada iyo caqligeeduu imtixaamayey bal heerka uu taagan yihi falamaa jaa-ad markii ay timid haweenaydii boqoradda ahayd qiila waxaa lagu yidhi ahaakadaa ma sidan oo kale ayuu ahaa carshuki carshigaaba qaalat iyadiina waxay tidhi kaannahu waxaabad moodaa huwa isaga laftiisii baabad moodaa waxaa la yidhi caqligeedu siduu u sarreeyey shabahat calayhim kamaa shabahuu calayha waxay ugu ekeysiisay ugu shabahday sida iyagaba iyadaba shay kale loogu ekeysiiyey oo markii la su-aalayey lama odhan ahaadaa carshuki makanaa carshigaagi ila nacamun bay odhan lahayd haddii la yidhaha ahaadaa carshuki waxay odhan lahayd nacam haa laakiin waxaa la yidhi ahaakada ay a mila haada makani oo kalea carshuki carshigaagi tashbiiha tashbiihaydsii bay ku jawaabto kaannahu hu iyaduna may jasmino waa isagii may odhane waxbad moodaa laftiisii ayay iyaduna tihi marka waa lirajaaxati caqliha wa uutiinaa waxaa nala siiyey ayaa u yidhi alcilma cilmi ayaa nala siiyey baa u yihi sulaymaan min qabliha iyada horteed wa kunnaa waxaananu ahayn muslimiina kuwo hogaansan iyada horteed macnaha cilmi inay leedahay iyo caqliba de ayuu qirayaa laakiin iyada horteed ayaanu cilmi iyo waxa weeyaan hogaansanaanba aanu haynay wasadaha waxaa ka hor joogsaday haddaba haweenaydan waxa weeyaan boqoradda ah inay ilaahay caabudo ey can cibaadat illahi usoo qadar wasadaha waxaa ka hor joogsaday boqoraddan can cibaadat illaahi waxdah ilaahay keligii inay caabuddo waxaa ka hor joogsaday maa wixii kaanad ahay tacbudu mid caabuddo min duuni illaahi alla sokadii waayo innahaa iyadu kaanad waxay ahaatay hiya iyadu min qowmin qolo ayay ka mid ahaatay qolada oo kaafiriina gaala ah taasina waxay tilmaamaysaa taathiiru lbii'a almuxiita bishaks bii'ada ama mujtamaca ama cidda qofka ku xeerani saameynta ay ku leedahay innahaa kaanad min qowmin kaafiriina dee iyagunbay ka mid ahay markaa ruuxu cid hadduu dhex galo dee wuxuu ku siganayaa iyagun inuu ka mid noqdo waayo man jaalasa jaanas yacni qofka cid waxa weeyaan dee la fadhiistaa la jinsi buu noqdaa ama la nooc marka had iyo jeer qof xun ama aan wanaagsanayn ka durugoo ha u dhowaan si aanad ula mid noqon qiila waxaa lagu yihi lahaa iyadii udkhulii gal asarxa dhiskan gal falamaa ra-athu markay aragtay dhiskii xasibadu waxay mooday lujatan mawjad biyo ah inay dhex gashay mooday wa kashafat waanay fayday can saaqayhaa labadeedii kub ama dhudhun bay maradii ka fayday waayo mawjad biyo ah inay dhex gashay mooday qaala wuxuu sulaymaan ku yihi innahu kani sarxun waa dhisme dhismaha oo mumaradun la mariyey ama lagu simay oo lagu malaasay min qawaariira quraarada la mariyey qaalad waxay tidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu dalamtu nafsii naftayda waan dulmiyey shirki iyo gaalnimo markaan hore ugu dhacay alla ilaahay naftayda waan dulmiyey wa aslamtu waanan hoggaansamay oo maca sulaymaana sulaymaan la jirkiisa ayaan hoggaansamay oo lilaahi alle ayaan u hoggaansamay allihii rabbilcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa sulaymaan wuxuu sameeyey markay soo dhawaayeen ay soo socdeen ilain ciidan nooc walba leh ayaa ilaahay u sakhiray oo wakhti kooban daqiiqada wax walba ku samaynaya markiiba biriish iyo buundo weyn ayuu dhisay oo gebigiisu quraarada waana quraarad saafiya oo shafaaf oo la iska dhex arkayo waxaa ka hooseeya la arkayo sidii waxaa dhulka socotoo kale hoosteediina biyo qulqulayaa laga sameeyey biyaha hoos durdurayo socda marka biriishkaas quraaradda ee la yska dhex arkaya ee shafaafka ah hoostiisuna biyuhu ay marayaan qofku markuu dul socdo biyihii inuu ku joogsaduu moodayaa dee ilan waa saafi laga dhex arkayo waxa ka hooseeya oo aan waxba kaa teedayn dee mar alle markay kusoo joogsatay biyo ina cagaha la gashay moodo sida dadku ay dharkooda dee uga dhowraan markay biyo kusoo baxaan si aanu dharkuu qoyin ayay maradii kor u qaaday markaasuu yidhi maaha sidaad moodaye waa dhisme quraarada ka samaysan markaasay dee garatay waxay haysatay ay ku faanaysay iyo waxay sulaymaan alla uu siiyey siday u kala sarreeyaanaanay shaqo isugu lahayn ayaa ay aqoonsatay markaasay dee hogaansatoy tihi wa aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabi اlcaalamiin allah waxau ihi walaqad arsalnaa wallaahi laqad arsalnaa waa diray ilaa hamuuda reer hamuud waxaan u diray akhaahum walaalkood saalixaa saalix maxaanu la diray an icbudu llaha bian icbudu llaha ilaahay keligii caabuda faidaahum waaba iyagoo markiiba fariiqaani laba kooxooda labada kooxood oo yakhtasimuuna doodaya koox gaalo ah oo beenisay iyo koox rumaysay oo raacday qaala waxa uu ku yidhi markaa nebi saalix yaa qowm ree tolkayow lima tastacjiluuna maxaad u degdegsanaysaan bisayi'ati xumaanta qabla alxasanati wanaagga hortii ay bilcadaabi qabla araxmati maxaad cadaab u degdegsanaysaan naxariis horteed ood u leedahay aada u leedihiin cadaab haddaad runtaa tahay cadaabka hadda noo keen faatinaa bimaa tacidunaa in kunta min asaadiqiin maxaad cadaab ka degdegsanaysaan raxmadda rabbi inaad rajaysaan bay ahayd oo waddadeeda aada martaan ama lima tastacjiluuna maxaad u degdegsanaysaan bisayi'ati ta xun qabla alxasanati ta wanaag ta wanaagsan horteed ay bilmacsiyati qabla aaca maxaad dembiga u degdegsanaysaan aacada horteed lowlaa tastakfiruuna allaha ay hal laa tastakfiruuna maxaad u dembi dhaaf weydiisan laadiin allaha alleh lowlaa tastakfiruuna maxaad uga dembi dhaaf dalbilaadihiin miyaad ka dembi dhaaf dalabtaan allaha alle lacallakum turxamuuna likay turxamuu si laydinku naxariisto qaaluu waxay yidhaahdeen idayarnaa waanu baasaysanay bika adiga waanu ku baasaysanay saalixow iyo wa biman cidda macaka adiga kula socotay la jirkaaga ahaatayba gaajo iyo abaar baa ku dhacday adaa noogu wacan bay yidhaahdeen waa caadada jaahiliinta iyo gaalada iyo dadka xunxun inay diinta iyo ahlu khayrka baasaystaan haddii balaayo ku dhacdo qaala wuxuu saalix ku yidhi daa'irukum baaskiinni iyo balaayadiinnu cindallaahi alla agtiisuu ahaaday balaayo hadday idinku dhacday allaa qadaree anigu idiinma keenin bal kaba kaalay taase antum idinku qowmun qolo ayaatiin qolada oo tuftanuuna la imtixaamayo wanabluukum bishari waalkhayri fitna wa ilaynaa turjacuun waayo dhib iyo dheefo waa la ysku imtixaamaaye gaajada iyo abaarta idinku dhacday waa mixnad iyo fitno rabbi idinku imtixaamayo bal inaad garataan oo alla u soo noqotaan iyo inaad sidiinaasun sii ahaataan wa kaana waxa ahaa fi lmadiinati magaalada dhexdeeda waxa ku sugnaa waa madiinatu lxijri ardulxijrina waa manaasilu hamuudo waa degaankii cinda waadi lquraa ee reer hamuud ay deganaayeenee xijaas iyo shaam u dhexeeyey marka magaaladaasaa laga warramayaa waa madaayinu hamuud waa magaalooyinkoodii marka wa kaana waxa ahaa fi lmadiinati magaalada dhexdeeda waxa ku sugnaa waawaa magaalada xijriga eh waana ta loo nisbeeyey walaqad kadaba asxaabu lxijri lmursaliin halkaa togana ku taalla waadi lquraa marka wa kaana waxa ahaa fi lmadiinati magaaladaas xijriga la yidhaahdo waxaa ku sugnaa tiscatu rahtin sagaal nin sagaalka nin oo yufsiduuna fasahaadiya fi lardi arlada dhexdeeda oo walaa yuslixuuna aan hagaajin qaaluu waxay yidhaahdeen sagaalkii nin ee mufsidiinta ahaa taqaasamuu war isdhaarsada oo billaahi alle isku dhaarsada lanubayitannahu marka ficil amar in laga dhigo ayaa ka awlaysan maadi in laga dhigo oo way isdhaarsadeen waxaa ka awlaysan amar in laga dhigo isdhaarsada macnuhu yahay marka qaaluu waxay yidhaahdeen taqaasamuu war isdhaarsada oo billaahi alle isku dhaarsada lanubayitannahu wallee inaanu miri oo nu miri habeennimo saalix iyo wa ahlow ehelkiisaba wallee saalix iyo ehelkiisaba habeennimo ayaanu miri oo aanu waxa weeyaan ku duulaynaa uma lanaquulanna dabeed waxaanu odhan oonu odhan oo liweliyihi xigtadiisa waxaanu ku odhan dhiiggiisa markay soo doontaan maa shahidnaa annaku mabaanaan xaadirin mahlika ahlihi ehelkiisa meeshii lagu halaagay maanaan xaadirin oo makaanu halaag laga macneeyo ama mahlika ahlihi ihlaaka ahlihi halaagista ehelkiisa la halaagayo maanaan xaadirin annaku ama halaaka ahlihi ehelkiisa halaagooda mabaanaan xaadirinoo kuwo goobjooga maanaan ahayn wa innaa anagu la saadiquuna ay fii maa nadkur waxaana nahay kuwo ka run sheegaya waxa aanu sheegayno oo beentaya ma aha macnaha intaynu dillo haddana aynu dafiro ayaa ay yidhaahdeen isku dhaarsada allah waxau ihi wamakaruu waa shirqooleen makraa shirqool wamakarnaa annakuna waanu shirqoollay makran shirqool makrigu waxaa la yidhaha waa asifaat lmuqayada sifaadka rabbi qaarna waa mutlaq oo si sii daysan oo mutlaqaa rabbi loogu tilmaamaa qaarna waa muqayadoo waxay ku gaar yihiin un cidda samaysa in lagu sifeeyo markaa makriga iyo khidaaca iyo kaydka iyo waa min asifaati almuqayada waxaana rabbi loogu tilmaamaa calaa sabiili almuqaabalati walmujaaza oo cidda samaysa unbuu ku sameeyaa laakiin si mutlaqa makri looguma sifeeyo marka waana sifatu kamaal cidda mutaysatay marka la dhagrayo ee cidda ku makriyaysa aada makrido waa sifatu kamaal oo waxaa la yidhaha khidaac oo kale isagu waa sifatu waxa weeyaan dami mar walba waayo waa fii mowdic yani itimaan meel laysku aaminay in laysku dago ayuu khidaacu waxaan ujeedaa cafwan khidaaca maaha waa khiyaanada taa waxa weeyaan madmuum calaa jihati aliطlaaq een marnaba maxmuud noqoni waa khiyaana walidaalik marnaba xagga rabbi laguma tilmaamo aayaddii qur-aanka ahayd maxay ahayd fa amkana minhum maxaa ka horreeyey wain yuriiduu khiyaanataka ya faqad khaanuu llaha min qabl faamkana minhum soo ma a faqad khaanuu llaha min qablu faamkana minhum yacni fakhaanahum lama odhan taasaan ujeedaa marka khiyaanadu iyadu mar walba mutlaqan waa madmuum waayo waxay madmuum u noqotaa la yidhi waa fii mowdici liitimaanu meel lays aaminay oon makri iyo dhagari jirin in lays dhagro ayaa khiyaano la ydhaha laakiin qof adigaba makri kuu maleegaya meel aan u dareemayn adiguna inaad dabinkii uga dhigto waa kamaal waayo waa abaalkii marka nimankan gaalada ah markay dee ambiyada iyo ahludiinka makriyeen baa ilaahayna makriyo tay u dhigayeen ambiyada tu ka daran buu rabbi u dhigay oo aanay ka soo waaqsan macnuhu waa sidaas marka allah waxau yihi wamakaruu way shirqooleenoo waa makriyeen makran shirqool wamakarnaa annakuna waanu shirqoolee makran shirqooloo dhagartii ay dhigeen tu ka daran baanu u dhignay walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aanay dareensanayn oonay ogeynba fandur bal hadda eeg nebi moxamedow iyo qof kastoo mukhaatabowba kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu makrihim kuwaa shirqoolkooda cidhibtiisii dambe bal siday ahaatay eeg iyo halkay ku dambaysay annaa damarnaahum riwaayada xabsada marka la akhriyo jumlada waa khabar mubtadiisu maxduuf yahay oo annaa mubtadaa loo soo qadariyo wahiya caaqibadaa makrigoodu ila waa la bayaaminayaaye makrigooda caaqibadiisu waxay ahaatay annaa anagu damarnaahum inaanu halaagnay iyaga iyo wa qowmahum qowmkoodiiba ajmaciina xaalay yihiin dhammaantood waxaa kaloo bannaan inna bikasri inna in la kasriyo oo markaana waxay noqonaysaa jumla istinaafiya bayaaniya lilcaaqiba jumlo hor loo la bilaabanayo laakiin caddaynaysa caaqibadii oo fandur bal hadda eeg kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu makrihim shirqoolkooda cidhibtiisii siduu ahaaday bal eeg oo siduu ahaaday waa jumla istinaafiya innaa annagu damarnaahum waanu halaagnay iyaga iyo wa qowmahum qowmkoodiiba ajmaciina dhammaantood marka waa bayaanu lilcaaqiba caaqibadii sidan ay ahaatay allah waxau yihi fatilka taasi buyuutum guryahoodii weeyi khaawiyatan xaalay tahay mid madhan oo haawanaysa oo faaruqa bimaa dalamuu bisababi dulmihim dulmigooda dartii ayaa guryahoodii la madhan yihiinoo u baaba-een oo aanay waxba baaqi uga ahayn inna fii daalik madkuurkaa lasoo sheegay waxaa idinku sugan oo nebigaa saalix iyo qoomkiisa qisada ku saabsan dhexdeeda waxa ku duugan la-aaya calaamad lagu cibro qaato astaanna waa ilaahay awooddiisa liqowmin qolo ayaanay ugu sugantay qolada oo yaclamuuna wax kala garanaya yacni dadkao dhan dee aayad loogu talagelay weeyi laakiin ahlu cilmiga waxa loogu gaar yeelay waa kuwa ku cibro qaadanaya kuwaan toobaya allah waxau yihi wa anjaynaa waanu badbaadinay aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wakaanuu ahaaday yattaquuna kuwa alla ka baqanaya wa luutan wadkur xus nebi allow dadkana u sheeg luutan ay qisata luuti nebi luut qisadiisa ka bedelo id wakti u sheeg qaala uu yidhi luut liqowmii qoomkiisii uu ku yidhi ataatuuna ma waxaad la imanaysaan alfaaxishata tii foolxumada badnayd oo rag in wax loo doontaa walxaal antum idinku tubsiruuna aada arkaysaan oo foolxumada ma waxaa falaysaan waxa weeyaan iyadoo yubsiru bacdukum bacda golayaashiina idinkoo istaawanayaba miyaa u bedheeraysaan xumaha inaad samaysaan oo mar walba iyadoo xumaana ayay sii kala foolxun tahay haddana manay kala qarsan jirin baa la yidhi marka wa antum tubsiruuna waa markaa laga dhigo basariyadan tii ru'yatul cayn idinkoo arkaya basariyadii cilmiga ahayd ee bimacna albasiira ama bimacna alcilm cilmiye haddii laga dhigana wa antum tubsiruuna ay taclamuuna annahaa faaxisha ma waxaad foolxumada falaysaan idinkoo og foolxumadeeda oo garanaya marka cilmiyo iyo tii ru'yada labadaba waa laga macnayn karaa ataatuuna baa uu yidhi waluutan ay wadkur qisata luutin nebi luudna qisadiisa iyo arrinkiisa xus nebi allow dadkana u sheeg ka bedelo id wakhtigii xus qaala uu yidhi luud liqowmihi qowmkiisa uu ku yidhi ataatuuna war ma waxaa la imanaysaan alfaaxishata tii foolxumada badnayd walxaalantum idinku tubsiruuna aa arkaysaan ama aada ogtihiin foolxumadeeda ainakum idinku lataatuuna ma waxaa u tegaysaan alrijaala ragga shahwatan liajli shahwa shahwo darteed aad doonaysaan miyaa rag ugu tegaysaan min duuni nnisaa haweenka sokadood bal kaba kaalay taase antum idinku qowmun qolo ayaa tihiin qoladaasoo tajahaluuna aan garanayn ay fuxsha ficlikum wa caaqibatahu foolxumada ficilkiinna iyo cidhib dembeedkiisa kuwa ka jaahiloon garanayn baad allayla tihiin wallahu aclam